إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen banaadir iyo shabeellaha hoose ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday siddeed askari oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kala duwan ku qaaday saldhigyo xabashida etoobiya iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin gobolka bakool madaxweynihii hore ee hiirshabeelle ayaa eedeyn kulul u jeediya dowladda federaalka ah kadib markii xarakada shabaabul mujaahidiin laysay mooryaan magan u ahayd dowladda federaalka ah garaadka guud ee magaalada laascaanood ayaa sheegay in dadka dhankooda kaga dhintay dagaalada ka socda magaalada gaarayaan boqol iyo konton qof halka dhaawacuna uu boqolaal yahay beesha gaaljecel ayaa mujaahidiinta ku wareejisay shan iyo toddobaatan neef oo geel ah kadib kulan ay beeshu ku yeelatay wilaayada hiiraan in ka badan soddon neef oo geel ah ayaa ku dhintay gobolka wajeer ka gadaal markii ay daaqeen geed sun lagu sheegay dowladda federaalka ayaa dad masaakiin oo curyaamiin u badan ka barakicisay dhul ay muqdisho ka deganaayeen soddonkii sano ee lasoo dhaafay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan qaraxyo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen banaadir iyo shabeellaha hoose ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday siddeed askari oo ka tirsan dowladda federaalka warkaasi war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo weerar kala duwan ku qaaday saldhigyo xabashada etoobiya ay kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin gobolka bakool wararkaas waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha ka fuliyay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beegsaday goob ay ku qayilayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii qayilayay ayaa dhintay halka ay ku dhaawacmeen afar askari oo kale qaraxa ayaa si gaara xalay lagula beegsaday ciidamadan degmada dharkeenley dhanka shabeellada hoosena howlgal saas oo kale ay degmada afgooye ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa waxay la beegsadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana askartii halkaa ku sugneed gaaray khasaare nafeed inta la ogyahay hal askari ayaa ku dhintay qaraxa waxaana sidoo kale ku dhaawacmay mid kale dhanka gobolka bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen degmada ceelberde isla bakool shalay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen garoonka degmada waajid ee gobolka bakool halkaas oo ay saldhig ka samaysteen ciidamada xabashida ethoobiya ee duulaanka ku jooga gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday eeraboorka waxaana xilligii weerarka uu dhacayay ee laboorka ku sugnaa diyaarad sahay u siday ciidamada xabashida etoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kala jaray isku socodkii etoobiyaanka taas oo ku qasabtay in diyaarad wax loogu keeno waxaana muuqataa in diyaaradda lafteeda la isugu yimid maadaama dharaar cad lagu weerarayo heelaboorkii ay kasoo degaysay jasaaka allahu khayran haashim cabdinaasir madaxweynihii hore ee hiirshabeelle ayaa eedeyn kulul u jeediyay dowladda federaalka ah kadib markii xarakada shabaabul mujaahidiin laysay mooryaan magan u ahayd dowladda federaalka ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas soo jeedinaya waxaa soo taraya eedaha loo jeedinayo dowladda federaalka ee la xiriira fashalka amniga ay dhex dabaalanayso maadaama doraad guri ay ku jireen ciidamo ka tirsan mooryaanta macowisleyda xarakada shabaabul mujaahidiin ay u dhacday kaa uu ku yaala magaalada muqdisho weerarkii maalintii bilowdana habeenkii uu soo gaaray madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosable ayaa ka mid ah dadka ka hadlay weerarka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay qaar badan oo ka mid ahaa mooryaanta macawisleyda cali cabdulaahi cosable waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay dayacday amniga dadka ka tirsanaa mooryaanta macawisleyda ee lagu daweynayay guri qarsoodi ah oo ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dowladda federaalk looga baahan yahay magdhowga raggii xarakada shabaab almujaahidiin ay laysay maadaama ay ku guuldaraysatay in ammaankooda ay ilaaliso hore wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa dhacdadan uga hadlay waxaanuu muujiyey in mooryaanta macuusleyda halkii ay deganaayeen la dayacay qaar ka mid a mooryaantii lagu laayay dhismaha ku yaala degmada cabdicasiis ayaa shalay lagu aasay gudaha isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho xubno ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo jeeda inta badan bariga gobolka hiiraan ayaa kasoo qayb galay aaska kuwa oo aada u murugeysnaa arrintan ayaa waxa ay fariin u diraysaa mooryaanta ku sugan bariga hiiraan kuwaasoo qaar badan oo iyaga kamid a horey loogu dilay gobolka iminkana dhaawacyadii ayaa lagu dhiibi tiray magaalada muqdisho hadda waxay su-aali ka taagan tahay haddii dadka dhaawacmaan amaba askar iyaga kamid ay dhaawacmaan halka ay geysan doonaan beesha gaaljecel ayaa mujaahidiinta ku wareejisay shan iyo toddobaatan neef oo geel ah kadib kulan ay beeshu ku yeelatay wilaayada hiiraan maxamed daahir cali soow ayaa warbixinta warka soo jeedinaya kulan muddo afar maalmood u socday ugaaska beesha gaaljecel odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshaasi ayaa ku soo gabagaboobay ayaa ku soo gabagaboobay degmada bu'a qable ee gobolka hiiraan beesha geeljecel ayaa kulanka ka soo saartay bayaan ay mar kale ku caddaysay inay garab u tahay mujaahidiinta waxaana madasha beesha ay ku wareejisay toddobaatan iyo shan neef oo geel ah oo ay ugu talagashay mujaahidiinta qodobada bayaanka waxaa ka mid ahaa beesha geel jecel ayaa isla qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta beesha waxa ay dadkeeda ugu baaqday inay ka qayb qaataan difaaca diinta allah sidoo kale waxa ay baaq toobadkeen ah u soo jeediyeen kuwa beesha ka dhashay ee raacay shisheeyaha beesha geel jecel ayaa magacowday guddi ka shaqaynaya in dacwada la gaarsiiyo deegaanada beesha ay degto ugu dambayntii waxaa kulanka lagu bogaadiyey howlgalladii isxigxigay ee lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan dowladda xasan sheekh iyo kuwa maamul goboleedyada beesha geeljecel waxay bogaadinaysaa camaliyaadkii xiriirka ahaa ee lagu dhiig bixiyey cadowga allah oo ay ugu dambaysay tii baarsa guuni allahu akbar ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska beesha gaaljecel oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in beesha isla qaadatay hakinta xaalufinta dhirta oo u muuqda kuwo abaabulan sida uu ugaasku xusay beeshu waxay aad maaragta isula qaadatay iyadoo haddana ay lahjadda ay ku hadlaysa ay tahay warwarkii hore ka bedelan xaalufinta dhirta waxaa timid in dhirtii shaqo laga dhigtay in badarka raadin ay ka badan tahay noo muuqato badarka raadin qaas ahaan waxaa soo baxday markii lays warsaday in ayba tahay wax ku wajahan beesha deegaanada qaas ahaan waxaan isla qaada insha allah haduu ilaahi yidhaahdo dhammaan walaalaha dadka muslimiinta ee dirtinaal u sheegaynaa saacaddan laga bilaabo deegaanadeenna geed dhan kama ogelin ha qoynaado ha qalalnaado nooc warab ha yeeshe inuu meeshiis noogu qarfaxaystaan qaadanay ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan shiguuleed abuunabhaan oo ugaaska beesha kala wareegay toddobaatan iyo shanta neef ee geela ah wareejinta geela ay beesha saaka ku dhawaaqday geelaas toddobaatan iyo shanta halaad ah oo beesha geeljecel wakhtiga kooban runtii aad ku ururiseen oo aan isleeyahay inta muddo afar maalmooda la fadhiyo in toddobaatan iyo shan halaad la wareejiyo oo dadkaa jihaadaya oo mujaahidiinta loogu talagalay lagu wareejiyo waxay tusaale u tahay awowgeen inuu xasan barsanaya tusaale taasay u tahay waxaa runtii tusaale ah ee ninkaa ku abtirsanayseen inaad raacdeen in qodobadii ama bayaankii ka soo baxay kulankiinna kulligood ay ka muuqatay taageeridda jihaadka iyo garabsiinta dadka mujaahidiinta ah kulamo kuwan ka horeeya oo beesha gaaljecel ay ku yeelatay wilaayada hiiraan ayay ku caddaysay mowqifkeeda ku aadan xamlada uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud taas oo meelaha lagu weeraray oo ciidda afka loogu daray ay ka mid ahayd wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
garaadka guud ee magaalada laascaanood ayaa sheegay in dadka dhankooda kaga dhintay dagaalada ka socda magaalada gaarayaan boqol iyo konton halka dhaawacuna uu boqolaal yahay maxamed amiin ayaa warkaasi noo faahfaahinaya garaadka guud ee magaalada laascaanood iyo deegaanada u dhow garaad jaamac garaad cali ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee magaalada laascaanood oo muddo ku dhow labaatan cisho uu dagaal ka socdo garaad jaamac oo warfidyaanka la hadlay ayaa sheegay in dhimashada dadka deegaankiisu ay gaarayso in ku dhow boqol iyo konton qof halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo shan boqol oo qof garaadka ayaa intaasi ku daray in magaalada gudaheeda ay deganayeen ilaa iyo shan boqol oo kun oo qof iminkana ay ku hareen dad gaaraya ilaa iyo konton kun oo qof magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa si xiriir ah loo soo gaarsiinayay dhaawacyada dadkii halkaasi ay ku waxyeeleeyeen ciidamada somalilan tiradan uu garaadku soo gudbiyey waxaa u badan dadka shacabka ah ee aan dagaalka ku lug lahayn balse ay galaafatay rasaasta la isku adeegsanayay gaar ahaan duqaymaha uu maamulka muuse biixi ku garaacayay magaalada garaadka ayaa sidoo kale ka codsaday hay-adaha loogu yeero samafalka inay ka qayb qaataan u gurmashada dadka shacabka ah ee tabaalaysan kuwaasi oo xilliyada qaboobaha jira ka qaxaya guryahooda dhanka kale wasiirka gaashaandhigga ee maamulka somalilan ninka lagu magacaabo cabdiqani caateeye oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxo kale aragti duwan ay ka dagaalamayaan magaalada laascaanood isagoona dhaliil u jeediyey maamul goboleedka puntland somalilan ayaa marar kala duwan argagixiso iyo nabaddiid ku tilmaamtay garaadyada ku dhaqan deegaanadaasi in ka badan soddon neef oo geel ah ayaa ku dhintay gobolka wajeere dhulka nifdhi ka gadaal markii ay daaqeen geed sun lagu sheegay mahad ayaa war ka soo jeedinaya geelaydan oo ku nool koonfurta wajeer ayaa waxaa ka dhintay xoolo fara badan kadib markii ay daaqeen mid ka mid ah geedaha halkaasi ka baxa waxay sheegeen inay ku sugan yihiin inta u dhexaysa tuulooyinka haare iyo furmaati oo dhaca dhanka koonfure ee wajeer waxayna intaas ku dareen inuu ka dhammaaday geel gaaraya ugu yaraan soddon neef waxaa intaas usii raaca abaar iyo daruufo nololeed oo kale waana kuwan iyaga oo ka hadlaya arrintaas ninka gala dhibka laga sheegay lahaa ilaahay baalehe oo dembanaya aniga cabdi axmed geedali dhahaa alxamdulilaahi gela darqadmin imaadayn sideed iyo todoba waxaas aymu meeshaas ahay hadda gela soddonaad sii maraa wax baafiigiyo wax dhintayba soddon neefaad sii maraa hadda waxaan joogaa wajaal south abaar ayaa i geysay ma aragtay roob ayaan marka hore waa miirsanay dhibaato masiiba ayaa halkan ugu qabsatay meel haare iyo furmaati dhexdooda oo furmaati xigta ayaas geel nooga geedaaqay geel ilaa konton iyo dhowraas ahay hadda soddon neef waa ay dhinteen labaatan iyo maaragtay iyo dhowrna meeshii maaragtay geela maalinta lagu qabsaday ayaa ilaa hadda yaay taagan yihiin meeshii annaga aan degenin iyo meesha geelaas cudurka nooga gelin aad bay u kala fog yihiin hataa geeli waxay dhintay saan u qalanaan garan waynay maxaa yeele meesha shidaalaa lagu aadaa lacagay rabtaa ciidan ay rabtaa geeli meel duuraas ku dhintay asagoo inta badan la berey iyo haddana saa u qalanaan garan wayne dadka ku nool dhulka soomaaliyeed ay kenya gumaysato ayaa la daalaadhacaya biyo la-aan abaar iyo dhibaatooyin kale oo ay ku hayso dowladda kenya warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda federaalk ayaa dad masaakiin oo curiyaama u badan ka barakicsiya dhul ay muqdisho ka deganayeen soddonkii sano ee lasoo dhaafay maxamed ciise ayaa soo jeedinaya warkaas dowladda federaalk ayaa guryahooda ka barakicinaysa dad masaakiin ah islamarkaana haysta caruur naafo ah dadkan ayaa sheegay in dowladda federaalk ay doonayso inay ka barakiciso halka ay ku noolaayeen iyagoona haysta caruur aada u liita islamarkaana naafo ah aynan haysan meel ay aadaan haddaba qaar ka mid ah dadka dhibaatadaas lagu hayo ayaa warbaahinta la hadlay anigoo ah dahaba cali kediye waxaanahay caruurtan yararka hooyadood waa caruur maskaxda iyo gacnahaya lagu haba kajiisa waa caruur ku dhasha meeshaan waa caruur aan hoy kale lahayn marka haddana waxaa la yidhi waa laydin barakicinaa waa dad aan waxba qabsan karin waa dad albaabkaas haddii laga bixiyo in la soo celiya manaan soo gelayn ka mid ahay dadka barakacayaasha ah ee deggan xaafadda curyaamiinta ee calikamiin waxaan deganaa muddo soddon sano ah waxaana dad barakacyaala dad masaakiina cuuryaana degan dhagoolaa degan indhoolaa degan cuuryaan kastana wuxuu leeyahay ehel iyo qaraabo waxa la degan waa qaraabadoodii waxa raba inay dhacaanna waa tuugo kusoo talagalay in ay barakiciyaan dadka masaakiinta ah dad masaakiinahaan nahay meeshaanaan degannahay ma soco karo alla igu maqlahaya sariirta korkeedaan saaranahay inaan nala barakicin oo aan nala hantoolin ma ahan marka ugu horeyso oo ay dowladda federaalka dad masaakiin ah ka barakiciso guryahooda waa mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed ciise oo inoo soo jeedinayey war ku saabsan dowladda federaalka oo dad masaakiin curiyaamo u badan ka barakicsiya dhul ay muqdisho ka deganayeen soddonkii sano ee lasoo dhaafay waa dhacdooyin aada u soo noqnoqday in magaalada muqdisho ay mar weliba dadka masaakiinta ah ka barakicso dowladda federaalka dhul ay muddo deganayeen qaarkood dhulalka laga barakiciyo waxaay u haystaan dokumentiyo ay ka qaateen dowladihii hore dalka soo maray sida tii dhexe waxaana inta badan dhulkaas ay dowladda federaalka ah siisaa hay-ada ajaanib ah oo ka socda wadamada shisheeye dalka kusoo duulay warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa